بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى aniga hadal uma istaagin waxaan u istaagay inaan xariiriyo odayaasha dhaqanka ee soomaaliya oo marta ku ah ee somalilan bismillaahi hadalka waxaa noo furaya hadeertan suldaan cabdicasiis cumar beyle suldaan cabdicasiis ku soo dhawaaw si kelmadahaada aad u tidhaahdeed ee walaalaha somalilan iyo soomaaliyaba halkan fadhiyo asalaamu calaykum suldaan soo dhawaaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهان وهان ملينا يا كنا مهدعينا يا حفلة شرفته قدد آد أسريسة فدقا وروحنا بضان دقنك السلينك أهوان وقرنينه إلى مالك أين نمد إلى أي وقت هذا سيدا شرفته بضان وحشمته بضان oo macaan oo qaaliga ah oo magaalo madaxda hargeysa iyo gobolladooda kaga soo dhaweeyey waa ka mahad celinay anoo ku hadlayo afka ummadda soomaaliyeed dhaqanka soomaaliyeed oo ka yimid gobolka banaadir walaalayaal waxaan idiin sheegaynaa horta marka u horeysa waxaad caan ku tihiin oo inagu soomaaliya aan wadanahay waxaad caan ku tihiin ood ku ahaydeen waa sooryagalka iyo soo dhoweynta iyo martigelinta asfalayinka ah oo lahaydeen baanu aragnay marka inaydinku ammaano maana waa wixii caankaad ku haydeen garshaantii aamuska lagu meershaa noqon maayo inkastoo xurgu feeray iska tidhaahdeen meediyaa ka oran maayo waa way dhow dhacday anigu markaan isu kiisheega magacayga suldaan cabdicasiis cumar daad maanayseri waa suldaan beyde suldaanka beelaha daarood baanahay afkan ku hadlayaahu afkii ummadda soomaaliyeed ee koofureed weeye afka kuwa fadhiyo weeye marjac naga dambeeya oo naga sarreeya oo aan holo laabanayno ma jiro waxaanse annagu qaadaynaa wixii aan qaadno inay noqdaan wax ofishal ah ood ku qanacdaan waanu qaadi doonaa daalad waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed iyo caalamka kuwankaan la kulannay madax dhaqameedka guurtida somalilan iyo arrimahooda bulshada dhallinyarada ururada haweenka qurmawdiinka dhammaan shacbiyadda somalilan waxaan ka aragnay inay ka go-an tahay oo aysan waxay ku tallaajirinin oo aysan wax kale ogolayn oo aysan wax kale la feerdhigaynin barbaristaaggooda iyo xorriyaddooda oo madax banaanidooda oo dowlad darisa ay soomaaliya noqoto waa ka go-an tahay taa markaanu taas aragnay gacantaas inta kor leehayn karna waanu wada dhalna oo soomaaliyana walaalaanahay gacantaa inta kor leehayn karaanu kala maaranaa idinkala maaranaa anigu ka suldaan cabdicasiis ahaan horey baan idinla hadlay daraagtii ku horreysay codkaygii waa idin siiyey waana maqlaysay waxaan shir dambaan dib u gallay waxaan go-aansanay shirkeennii ka soo baxday in waxeennu ay noqdaan ofishal ofishal markay noqonhayaan waa inaan dib ula noqonnaa waa inaan u yeeranaa baarlamaankeenna inaan dhisanay waa inaan u yeeranaa dowladdeenna inaan dhisanay waa inaan u yeeranaa ururadeennii bulshada iyo dhaqankeennii ummadda soomaaliyeed waxaan hambaarsannahay oon ka qaadnay hargeysa waa inaan u geynaa si waxeennu u noqdaan ofishal waxaan idiin sheegaynaa guurtida somalilan inkastoo aanaan weli dowladda somalilan aanaa arag oo aanaan waxba ka arkinin haddana waxaan ugu fugan guurtida iyo bulshada inkastoo jeclaan lahayn dowladdana inaan aragno si aan u ogaano inay idinla qabaan waxaad sheeganaysaan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu